waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaan naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ciyaar dot com saldhigga dhexe magaalada buuda maanta waxaa ka dhaqay ka dhacay shaqaaqooyin aada u ballaaran ka gadaal markii halkaasi ay yimaadeen ciidamo taabacsan a c c waxaana halkaasi ka dhacay shaqaaqooyin iyo iska hormaad iyo waxbado halkaasi ka dhacay haddaba taliyaha qeybta booliska gobolka cayn maxamuud jaamac cali ayaa shabakada wararka ciyaar dot com ka wareysatay shaqaaqooyinka ka dhacay maanta saldhigga degmada buuhoodle sidaa u dhaxay bismillahi raxmaan iraxiim waa waxa weeye anigu ciidanku ilaa saddex iyo labaatankii bisha wuxuu ku jiray howlgallo uu kaga jiray jiidaha hore oo uu ku fulinayo amniga iyo siyaasadda gobolka jabbaland iyo gaadiidka isaga gooshaya koonfur iyo waqooyi iyo cashuuraha dawladda uu ku jiray ciidanku ilaa saddex iyo labaatankii uu ku jiray howlgallo saaka waxa weeye sagaalkii subaxnimo ayaan ugu dhaqaaqay xagga jihada waqooyiga aniga guddoomiyaha gobolka hogaaminaya iyo ciidan xoogan aan wadanay anagoo kormeer ku maranay degmooyinka horufadhi sool joogto ilaa xagagan oo ciidamadu baryahanba ay kaga jireen howlgallo baanu saaka jihada u ambabaxnay waxa weeye laba iyo tobankii duhurkii maanta salaada duhur iyadoo lagu jiro ayaa saldhiga dhexe ee buuhoole waxaa soo weeraray anigu dad aan ku sheegi karo dad waxa weeye dayeysan oo aan isleeyahay waxaweeye ay sidii jahadii ay ka luntay oo malaa waxaweeye buuhoole waxay moodeen gobolada la haysta laascaanood iyo degmada wurwur iyo yay moodeen baan isidhi saldhigii dhexe ayay laba iyo tobankii maanta soo weerareen isla markaa waxaweeye xilligaasa waxaad leeyahayd isla markaa isla markaa ciidankii waa weerar buu soo qaaday dadweynihii odayaashii isimadii waa la soo kacay isla markiiba nimankaa waa laga saaray saldhigii dhexe ee buuhoole haddana waxaan kaala hadlayaa saldhigii dhexe ee buuhoollaan kaala hadlayaa warkaas waa markii aanu helnay waa deg deg baanu usoo baxnay haddana saldhigii dhexaanu ku sugannahay daryaha kale nimanku waxay wadeen howlgalla noocaas oo waxaweeye waxay baaranayeen gaadiidka sidii horeba u dhacday ariga ahayd waxay tegayeen iskoosyada waxay rungureeyeen saldhigii dhexe inay sii qabsana inayan sii haysanhana waa ogyihiin inayan ku nagaahana waa ogyihiin muraad bay lahaayeen dadku wuxuu ahaa isu ekaysiin wax la yidhaaho bay doonayeen meeshaa haddii dhib ka dhici lahaa dagaal ka dhici lahaa waa looba inuu ka dhici lahaa odayaasha deegaanka isimada maxamuud cali aan taliyaha qeybta booliska gobolka aan kaa dhex galo ciidamadu s c ayaa tegay maanta saldhigga duhurkii halkaas calankii bay ka taageen calankiini bay dejiyeen way yimaadeen tallaabada intaa leeg ay qaadeen ciidankii saldhiga ku sugnaa xilliga marka laga raba kuwa kale sool hiday deegaanada aaday iyaguma iska hor yimaadeen maxaa salaa ka dhacay maxaase tahay qorshaha ay u tegeen saldhigga inay ku qabsadaan ay u hungureyeen waa la kulmeen ciidanku waa joogay saldhigga dagaallo waa ka dhacay waa ka dhacay dagaalku aragay buu ahaa waxyeelana waa ku gaadhay gaadiidkii ay wateen dadweynaha ayaa ku soo kacay saldhiguna wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada isla markaa odayaashii iyo isimadii waxay deg deg u galeen hawshii meesha ka dhacday waa dumarkii iyo ciyaalkii markiiba wax waa laga saaray shiid baa lagaga saaray si fool xun baa lagaga saaray ciidankiina xabadii waa joojiyey oo waxay qaateen go-aankii odayaasha iyo isimada bay qaateen aan kaa dhex galo intee saldhig ayaa magaalada ku yaalla oo caawa idinku ahaad maamulkiina uu gacanta ku haya uuna jooga ma waxaa jira saldhigyo kule ciidamada esas gacanta ay ku hayaan
qaybta booliiska caan waxaa weeye waa saddexdii saddex saddex saldhig iyo laamaheeda iyo fugaheeda dhammaan marka laga reebo saldhigga wulwur oo aan absatay somaliland oo laga warhayo saldhigiina hadda ku ku sugan yahay magaalada banyaal ciidankaygu caawa dhammaan fadhiyadiisiibuu ku nagi yahay uu joogaa nimankuna niman bay ahaayeen waxaweeye shooh buu ahaa shoohe niman doonaya meesha inay sii joogaan ama ku nagaanahay ayana way sogaayeen waana la og yahay waxaweeye dhammaan ciidanku wuxuu caawa ku sugan yahay fadhiyadiisii isagoo nabad qaba dhibaatana jirin waxay sheegeen inay saxaafadda usoo bandhigayaan sawiro iyo video laga duubay markay qabsadeen saldhigyada ay ula ilaahim ku sugan yihiin arrinta intaa leg maxaad ku beeninaysaa maadaama adigu aad tahay madaxa qeybta booliska ugu sarreeya gobolka xay hawa waxaan ku beeninaya waxaweeye saldhigii dhaxaanaa jooga ciidanka booliisku wuxuu leeyahay taarar buu leeyahay isgaarsiin buu leeyahay hadda waxaan furay taarkii waxalaalmo hawa habeenimo sulka ayaa la arki doonaa cidda xashato saldhigii dhexe buuqoole iyo dhammaan fadhiyadeeda inaan ku sugannahay war habeennimaa safarkana habeenkii lama qaado waxaweeye haddii lahayd mo lixda subaxnimo ayaa loogaan doonaa cidda haysataa waxaweeye saldhigii dhexe iyo dhammaan fadhiyada ciidanka booliiska